waxaan ahay waddani jecel dawaalkii dhalay waddankiisa hooyo
gudoomiyaha guddida joogtada golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ahna hafayeenka xisbiga mucaaradka wadsani oo maanta qaar ka tirsan warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa ka hadlay khilaafka xisbiga kulmiye doorashooyinka waddanka ka qabsoomi doona sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka iyo diiwaangelinta madaniga ah ee ay wado wasaaradda arrimaha gudaha somaliya xildhibaan ibraahim mahdi buuba ayaa sheegay inay muhiim tahay madaxda xisbiga kulmiye ay xaliyaan khilaafkooda dhinaca kalena waxa uu sheegay inay rajo fiican ka qabaan doorashooyinku ay ku qabsoomaan wakhtigoodii oo aanay jiri doonin dabadhac ku yimaada doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona bartamaha sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa kale oo uu tilmaamay ibraahim mahdi buuba uu soo jeediyo xukuumadda in ay xeer iyo sharci u samayso diiwaangelinta lagu wado dadka reer somalilan waxaana uu yidhi xildhibaan ibraahim mahdi buuba muhiimad iyo qiimo ay ugu fadhiyaan qarankan burburkooda iyo ishaysashadooda iyo khilaafkooduna waa wax dhaawac ku ah guud ahaanba qaranka sidaas darteed maba jeclin marnaba asxaabta qaranka mid ka mid inuu tirtiroodo ama gudihiisa khilaaf ka yimaado marnaba waxaan se odhan lahaa khilaafka maanta taagan ee foosha xun ee aada iyo aadka u baahsan ee kulmiyo dhex yaalla maanta kusoo noqda saaxadda nabadda kusoo noqda sharciga kusoo noqda qawaaniinta xisbiga iyo dalka qaranka u yaalla khilaafka haddii laga daayo midi midi ku taagta oo shuruucda iyo qawaaniinta dalka loo eego loo raaco waxaan aaminsanahay inuu koobnaanayo ama si dhibya uu soo ururi karo oo heshiis muglana laga gaari karo sidaas darteed waxaan ugu baaqayaa in ay shuruucda iyo qawaaniinta xisbiga u yaalla iyo kuwa qaranka ee xeerfudhi inuu ka mid yahayba loo raaco khilaafkooda oo dawadiisa halkaa laga baadho deg degna loo soo afjaro xildhibaan dad badan arrimaha siyaasadda banaqeeya waxay leeyihiin xisbiga kulmi wuxuu qaadaya dhabadii udub saaxadda siyaasadda ka saartay runtii aad iyo aad baan uga xunahay way muuqataa sifadaasi haddii khilaafka halkaa uu kasii socdo oo uu istaagi waayo ama xal loo waayo in uu natiijadiisu noqon doonto mid fool xun waxaanse leenaha rajeynaynaa annagu xisbi ahaan in insha allah arrintaasi xal loo heli doono dawla loo heli doono xisbiga qarana aanu naga noqon doonin mid burbura oo raaca waddadii xisbigii hore udugu maray xisbiya axsaabta mucaaradku inta badan waxay walaac ka muujiyaan in doorashada madaxtinimada dib u dhacdo komishinka doorashooyinkana haatan inta badan siyaasiyiinta ama saxaabta asxaabta mucaaradku kalsooni kuma qabaan kalsoonida xisbiga xisbi ahaan ku qabtaan komishinka doorashooyin mahay horta runtii anagu xubinba kuma lihiin komishinkana hadda shaqeeya muddadiisina waa iska gabagabow waxaan jeclaan lahayn diiwaangelintiiba hadda waktigeedii lagu jiraa mid kale oo madaniyana waa la wadaa oo aan sharciyadeediina golaha la horkeenin waxaasoo culaysa isdul saaran iyo muddada komishinka doorashooyinka oo aada u gaaban u harsan waxaan jecel lahay annagu xisbi ahaan in dood laga galo oo asxaabta qaranka deeqbixiyaasha komishinka laftirkooda iyo xukuumadduba forum laysugu yimaado oo lagu bisleeyo la abuuro halka muddada soo gaaban ee komishinka doorashooyinka miyaynu isku raacnaa inaynu bedelno miyaynu isku raacnaa inaynu mudikorinu samayno miyaynu isku raacnaa wixii qaranka dawadiisu tahay ee danta qaranka ku jirto ee danta xisbigana ku jirta marka waxaan odhan lahayn kol haddii waktigii komishinka doorashooyinku uu dhammaad yahay oo bil iyo badh wax lamidi ka harsan yihiin diiwaangelintii doorashooyinka iyo doorashooyinkiina aysa saaran yihiin oo ay ka harsantahay muddo yar oo aada u gaaban in lagu ambabaro xilliga ay waxaas soo wada istaagaan ma fiicna waanu ka qaylanaynaa waanu ugu baaqaynaa bulshada reer somalilan qaybaheeda kala duwan oo dhan asxaabta qaranka deeqbixiyaasha commissionka iyo inta doorashooyinka iyo diiwaangelinta danayso oo dhan in deg deg laysugu yimaado oo laga gaadho go-aan rasmi ah oo dawo iyo xal u noqda arrimaha iyo culayskaa faraha badan ee isa saaran maanta dul hoganaya komishinka doorashooyinka mudan ibraahim mahbuuba miyaanay imika maadaama saa u hadashay miyaanay idiin muuqan xisbi ahaan maadaama taa afayinka xisbiga mucaaradka oo dhani in ay waktigii diiwaangelinta la taagan yahay codbixiyaasha doorashooyinka komishinkiinu mandateisi uu gebageba yahay oo loo baahanyay commission cusub doorashaduu qaba kii qaban lahaa la keeno diiwaangelintii kuwii qaban lahaa oo iyagu haddii wakti weli hadda dhacsan yahay kuwii qaban lahaa la keeno wixiiba fafaahiba hadday muuqdaan inaanay jirin wakti xaadirkan madiin muuqata in doorashadii wa qasabtay in u dhacdo maya nama muuqato na doorashadu ma aaminsan inay dib u dhacayso haddii guddiga dhisha laysuga dhigo oo waktiga la haysto laga faa'iidaysto dhinacna loo wada dhaqaaqo oo isku aragti laga noqdo sidii xal looga heli lahaa arrimaha aad tilmaamtay oo dhan waxaan aaminsanahay in diiwaangelintuna qabsoomi karto doorashaduna xilligeeda ku qabsoomi karto marka sabab arrintaasi doorashada dib loogu dhigo ama tugalaha wakiilada ha noqoto ama madaxweyneha ha ahaatee ma aragno umana nooguna noogulama muuqato in sabab looga dhigi karo eh, waxyaabahaad soo tilmaamtay sidaas darteed waxaan leenahay wa- way joogtaa xilligii diiwaangelinta la qaban lahaa way joogtaa xilligii doorashada loo diyaargaroobi lahaa way joogtaa xilligii komishinka doorashooyinka muddadiisa dhammaatay xal laga gaari lahaa ama kordhin ha noqoto ama ha ahaato kuwo cusub oo lasoo magacaabo wixii qarabka isku raaco eh, danta ummadda ku jirto ayaan mar walba ku qarcin aniguna haddana xisbaa eh, wadananahay sidaas darteed waxaanu leenahay arrintaas yaan la dhayarsanin way taagan tahay xilligii wax laga qaban lahaa cod dheer baanu ugu baaqaynaa eh, asxaabta qaranka eh, iyo eh, xukuumadda iyo commishinka iyo cid kasta oo danaysa diiwaangelinta iyo doorashooyinka dalka la doonaya inay ka qabsoonto in arrintaa loo diyaargaroobo oo sida ugu dhaqsaha badan laysugu yimaado xalla looga helo marxaladaha iyo culayslaha faraha badan ee isla dul saaran mudan ibrahim ba wararkaa soo baxay u sheegay in diiwaangelinta madaniga ee dhalashada muwaadinka inay xukuumadda uga faa'iidaysato doorashada xisbi ahaan oo ay jeceshahayba in laga tallaabsado diiwaangelinta codbixiyaasha arrimaha maxaad ka haysaa xogay arrinta arrinta waxaan u aragnaa anugu eh, diiwaangelinta madaniga horta wax qaranka u baahan weeye eh, qaran kasta anoo isagaa samaystaa Een, waxaan u samaystaa marka ay dhaqaale ahaan iyo bulshamo ahaan mujtamac ahaan aqoon ahaan dadkaasi isbixin karaan maanta annaga waxaan u aragnaa horta xeerkan gebigiisa waa inaanu marka hore lahayn sifo sharciga oo wadankan kaga dhaqangeli karo waayo xeerkii civil registration act ama xeerka diiwaangelinta madaniga ah dalkan total loomaba sameynayo sidaas darteed samaynta iyo dhaqaaqa iyo hawsha xukuumaddu ku howlan tahay waa hawl aan ku tilmaami karno een, ilmo la leeyahay hooyadii ha ka hor dhasho sharciga ka horeeya shaqada shaqada sharciga ka horeeya marka waxaan leenahay xukuumadda waa loo baahayay civil registration ama xeerka diiwaangelinta madaniga ah in dalka laga hirgeliyo laakiin sharcigeedii wax daruuri in la keeno golayaasha qaranka oo la baastireeyo la ansixiyo dabeedna loo raaco sharcigaa sifaha ay u fulayso diiwaangelinta madaniga sidaas darteed marka ugu horeysaba intaanaan ka hadal een, waxa ku jira khiyaamo iyo khiyaamo kuma jirta iyo diiwaangelinta madaniga waxaa loo adeegsanaya doorashooyinka iyo wax lamida midnaba waxaanu leenahay horta diiwaangelinta madaniga sharciyadiisiibaa ka horreysee ha la keeno sharciyadiisii golaha haddii kale dee xaaraan bay noqonaysaa hal xalaal nirig hal xaraal hal xaaraanina nirig xalaala maba dhasho waa burbur iyo lacag iyo kharash baxaya oo aan hadhowna macna samaynaynin saas darteed waxaan leenahay yaan lagu degdegin arrinta xukuumaddu waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso hakad geliso diiwaangelinta madaniga ah, isla markaana xeerkeedii deg deg u